waxaa lama huraana in qof kasta oo ka hawlgeliya garsoorku ha ahaada garsoore xeraariye kaaliye ama shaqaale kale uu ogaado garsoorku inaanu ahayn meel laga tabcado laga hodmo oo dhaqaale laga tabcado garsoorku inaanu ahayn meel guryo iyo gawaadhi laga gato sidaa darteed umaanu iman inaanu ka tabcanno ummadda tabaalaysanaya soomaaliyeed waxaanu u nimid inaanu cadaalad ugu adeegno waxna ugu dhiirno soo kabashada dadka iyo dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaa mudan in qofka rabaa inuu dhaqaalo fiican helo aanu garsoorka usoo shaqo tegin ka ka shaqeeya ee doonaya inuu dhaqaalo fiican sameeyana iskaga buxo oo ganacsi samaysto ama shaqo kala wanaagsado waayo garsoorka ma aha meel lacag iyo dhaqaalo buuran laga sameeyo ee waa meel lagu qabto hawlaadaaaudan waxaan farayaa guddoomiyayaasha maxkamadda racafaanka iyo gobolka banaadir in laga bilaabo maalinta beriya si toosa ay u dhaqangeliyaan kulana xisaabtamaan garsoorayaasha iyo kaaliyayaasha in si buuxda loo hirgeliyo hanaanka aynu maanta halkan ku daafuray